oo uu leeyahay mid quri oo wax farqi ama yaraato aan u dhaxayn diya iyo aطaa'ifat اlmansuura alfirqaة الnaadiya iyo aطaa'ifat اlmansuura waxaanuu tilmaaminayay cilmigu raxmat ullaahi calayhim alfirqaة الnaadiya iyo aطaa'ifaة اlmansuura inay yihiin ismaani limusama wax laba magac inuu yahay inuu ilaahay subxaana iyo sheekhu inuu ishaaray raxmat ullaahi caleyh kitaabkan inuu kaga hadli doono caqiidada alfirqaة الnaadiya firqada ka badbaaday bidaca iyo muxdathaadka almansuura firqadaa mid ilaahi subxaana watacaala u gargaaray gargaarka weyn ilaahi subxaana watacaala wasiyeynuu yahay inuu ilaahi subxaana watacaala xaqa waafajiyey oo dabeete uu ku sabarsiiyey oo uu ku sugay labadaasi laqaba waxay ka mid yihiin alqaabta alsunnaha alfirqaة الnaadiya iyo aطaa'ifaة اlmansuura waxaanay tilmaaminayo cilmigu raxmat ullaahi calayhim alfirqaة الnaadiya iyo aطaa'ifaة اlmansuura inay yihiin waxaynu ka hadalnay macna اlictiqaad iyo sheekhu inuu ishaaray raxmat ullaahi caleyh kitaabkan inuu kaga hadli doono macna اlictiqaad adiyat lmansuur fardi qiyaam saacada loo tilmaamay waa qyaam saaca firqadaasi loo qiyaamada saaca firqadaasi loo gargaaro ilaa qiyaamuhu u dhacayo halkaa culimada iskaalka ku soo arooriyey qaarkood waxay idhahdeen sooka la tilmaamay in qiyaamuhu u dhacayo inshiraaru khalq oo ay imanayso dabayl yar qabla qiyaam saaca oo qabow oo magaciisiyo muuminiinta la jooga kilinkiloonka ka maray oo dabeeta dhulka ay isugu areen shiraaru khalqa oo qiyaamahaanu dhacahayn xataa laa yuqaal allah allah cid tawxiidka qaraysla ilaa la waayo inaanu qiyaamuhu dhacayn soo kala tilmaamay haddana soo kan leh firqadani waxay keenaysaa ilaa qiyaam saaca waa culimada qaarkood ay idhaahdeen mudaafoo dadka ka cadsanoo waa ilaa qurbi qiyaami saaca baa loo jeeda وxau yihi مالك رحمه الله فhذا اعتقاad الفرقة الناaجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وxaynu ka hadlay معنى الاعتقاad iyo sheekhu inuu ishaaray raxmat ullaahi caleyh kitaabkan inuu kaga hadli doono caqiidada alfirqaة الnaadiya firqada ka badbaaday bidaca iyo muxdathaadka almansuura firqadaa mid ilaahi subxaana watacaala u gargaaray gargaarka weyn ilaahi subxaana watacaala wasiyeynuu yahay inuu ilaahay subxaana watacaala xaqa waafajiyey oo dabeete uu ku sabarsiiyey oo uu ku sugay labadaasi laqaba waxay ka mid yihiin alqaabta alsunnaha alfirqaة الnaadiya iyo aطaa'ifaة اlmansuura waxaanuu tilmaaminayo cilmigu raxmat ullaahi calayhim alfirqaة الnaadiya iyo aطaa'ifaة اlmansuura inay yihiin ismaani limusamma waaxid laba magac oo uu leeyahay mid quli oo wax farqiga haba yaraato aan u dhaxayn bacdu naas baa casriga la soo darriyey bidca jadiida oo yidhaha firqat naadiya iyo طaa'ifat lmansuura farqi baa udhaxeeya وهو الرجل الذي يقال له سلمان عودة وقد رد عليه العلامة أبو محمد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في كتابه أهل الحديث هم الطائفة المنصورة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أئمة أهل السنة قديما وحديثا ما ميكلة تفريقين كرين الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية وأشيخ إلي على أهل السنة والجماعة فرقة الناجية الطائفة المنصورة وعتمد مدعوية أهل السنة والجماعة السنة اللغة والطريقة حسنة كانت سيئة هي الراجحة وابتدى ايات ثم لإرادة في اللغة العربية أما ودونا سنة نغط أمي سنة نغط خالد بن عثمان الدهل يقول فلا تدعن من سيرة أنت سرتها فأول راض بسنة من يسيرها فأول راض بسنة أي بطريقته من يسيرها كذلك وحكت على في القرآن الكريم قد خلت من قبلكم سنن تطير في الأرض سنن مثل إليه الزجاج الزجاج رحمة الله عليه مضافة لحتى هو أهل السنن قد خلت من قبلكم سنن أي أهل السنن أهل الطرق dad dariiqiyo wadooyin kala duwan marayay ayaa idinka waxa weyaan idinka horreeyey kadalika fi xadiisi nabiy alayhi الsalaatu wasalaam man sunna fi lislaami sunnata xasana falahu ajruha waajru man camila biha bacdahu min غayri an yunqasa min ujurihim shay ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أجورهم شيء رواه مسلم في كتاب الزكاة من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه شاهدت أو رسولك من من سن في الإسلام سنة أي طريقة حسنة مركا طريقة حسنة سنة ليرا الطريقة السيئة من سنة ليرا حديث من تسرية كل من ابتدع أمرا وعمل به قوم من بعده قيل تم سنته قفت سوى عمل بلالة وده كدن بيا يتغدى إلال وحل إلال هذا الودع ياو كدي ودع ياو قرد سلا يبدا مثل شاعر تعالى جل ويقول وكأني صنمت الحب أول عاشق من الناس إذا أحببت من جلوه وحدي waxaa la yidhi moodaa buu yidhi inaan ahay ninkii horreeye shacayrka sideeyey oo shaacir cardada dabayo hadalkiisa macnihiisa uma jeedno waxaynu ujeednaa lafdu sunna iyo sida ugu soo aroortay lugat alcarab awalu caashiq baan ahay buu le min annaas kii caashiq oo horreeye dadka ka mida id axbabtu min baynihim waxdi waayo aniga keligeedaaba dadkaa dhexsooga wax jeclaada cidii kale wax ficlaatay anigu bay iga dayden markaa sanantu buu yidhi alxidda manaa aniga ayaa jideeyey waana laygaga dayday sunnada macnaa luqaaha waa sidaa sunna hiya ariiqa wasira xasanatan kanat am sayi'a amaa fi istilaaxi ahli lcilmi sunnadu waa kala duwan tahay oo muxadisiintu waxay sunna u yaqaaniin ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو عمل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية وعلى روح رسولك عليه الصلاة والسلام لبسه الدنيا oo hadala oo camala oo taqriira ogolaansho oo sifaha rasuulku u lahaa ama ha noqoto sifo xagga abuurkiisa ama ha noqoto sifo xagga akhlaaqdiisa سواء ما كان ذلك قبل البعثة أم بعدها أما أصوليين في السنة وحوية قالوا ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير القرآن وحلا روح رسول فلقى صرره وعن قرآن قائل بي السنة يقامين فقالوا السنة وحوية قالوا ما ترك عن النبي عليه الصلاة والسلام من حكم هو دون الفرض والواجب xukunka sharciyeynta ee rasuula ka sugnaada oo faralkiyo waajiga ka sokeeya kaasay yaqaaneen sunna amaa marka wasta kutub almuctaqad sunnada waxaa lagu itlaaqaa maa kaana calayhi nabiyu calayhi salaatu wasalaam wa asxaabu caqiidadiiyo dariiqadiiyo wadadii rasuulku uu ku dul sugnaayo saxaabadiisa السالمة من الشبهات والشهوات تاتي يا سنة الله يقالنا سيدة إليه ابن رجب رحمة الله عليه فاتي كشف القربة ليرى كذلك الألوسي رحمه الله في كتابه غاية الأمان وأنا تاتي أتكلم عليه in culimadu kutubta ay muctaqadka ka qoreen ay u bixin jireen magacaasi asunna anigoo watiga manhajkiyo ariiqadii saxda ahay sida asunna limaam axmed iyo sunna libnihi cabdillaahi asunna lilqallaal asunna liabi bakr bn abi caasim asunna liabi daawuud kitaabu lixsaan bisunna lilbukhaari wahaakada macnaha imika sheekhu halkan uu uga jeedo sunnadana markuu leeyahay ahlu sunna waa macnahaasi dambe ee culimadu ay u isticmaali jireen fii kutubi almanhaj walmuctaqad marka ahlu sunna waxay noqonayaan ahlu ariiqati annabawiya calayhi salaatu wasalaam dadka waddadii nebiga haya aladiina hum calaa maa kaana calayhi nabiyu calayhi salaatu wasalaam ahlu sunna markaa marka la yidhaahdo laba macno ama laba itlaaq baa loo isticmaalaa mar waxaa loo isticmaalaa macno guud oo waxaa sunno lagu itlaaqaa wixii shiicada ka soo horjeeda oo ummadda waxaa loo qaybiyaa sunno iyo shiico cidaa waaliyo cidda sugaysa khilaafatu khulafaa asadaad abubakar iyo cumar iyo cusmaan ayaa la yidhahdaa ahlu sunna وغلية شيخ الإسلام فلقد سنة يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاث فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة لفظ السنة عليه استعمال عدة سكة خلافة خلافة سبح واحد هذا مكة لغرة طوائف المسلمين تدمى مكة سوجري إطلاق نوع عاتية مكة لغرة رشي عدم مرة بعد عليه استعمال السنة أمام السنة ما يكون في مقابل أهل البدع والمقالات المحدثة وحكسه الكيرة وحوالي أهل البدع هي مقالات محدثة لك بذيء هي السنة لذلك وحلوقة هي مرادات أهل السنة هي أهل البدع أهل البدع كالشيعة والخوارج والجهمية والمعتزلة والمرجئة ولا شاعر وغيره من أهل البدع قديما وحديثا markaa mafhuumka waxaa soo gudagelaya in dambe cidda waxa weeyaan asuna almaxda haysatataa ugad baa sheekhu lislaam wuxuu yihi waqad yuraadu bihi ahlu lxadiidi wasuna almaxda ahlusunna inta la itlaaqo ayaa waxaa looga jeedaa mar kale dadka waxa weeyaan haysta xadiidka iyo sunnada badaxa tiran فلا يدخل فيه إلا من أثبت صفات لله ويقول إن القرآن غير مخلوق وإن الله يرى في الآخرة ويثبت القدر وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة كوصولنا السجون بها مركاتوب من الجري إطلاق اللبات من هذه السنة مجلد اللبات صفحة ويبقى قول لباتن يكو أي هذا كاو كل يا شيخ الإسلام رحمه الله si awgeed baad ku arkaysaa kutubta saraadinta iyadoo ninka lagu sifeeyo saaxibu sunna iyo saaxibu bidca saaxibu sunna markaa itlaaqa khaaskee dambaa looga jeeda maxamed ibnu siriin ayaa wuxuu lam yakunu yas'aluuna can lisnaad falama waqacat ilfitna qaaluu samuu lana rijaalakum fayundaru ila ahli sunna fayuukhadu xadiiثuhum wayundaru ila ahli lbidac falaa yuukhadu xadiiثuhum muslim baa ku wariye muqadimada saxiixi markii fitnadii ay dhacday waxay weyaan fitnatu maqtali cusmaan radi allahu canhu iyo wamaa bacdaha ayaa waxaa la yidhi markii hore la isla weydiin jiray nin kastoo xadiidkeeda waa laga aqbali jire oo dadku cadaalad bay ku sifaysnaayeen waxaa la yidhi waa raggiina noo magacaaba marka ahlu sunnaha la eegayo xadiidkooda waa la qaadanaya ahlu bidcahana waa la eegayo xadiidkooda waa laga taliyaabuu waxaa labiga taasi inay aimadu raxmat ullahi calayhim sunnada u isticmaali jireen macnaha khaaska ee muctaqadka ahlu sunna sida sufyaanu tawri uu leeyahay sunnadu waa tobanbuul faman kuna famataa kuna fihi faqad istakmala sunna qofka tobankaa laga helaa waa mid sunnadii dhamaystirtay waman taraka minhaa shayan faqad taraka sunna qofka tobanka wax ka mida ka tagaana waa mid sunnadii ka tegi dabeeta wuxuu sheegay toban caqiido إثبات القدر تقديم أبي بكر وعمر الحوض الشفاعة الميزان الصراط الإيمان قول وعمل القرآن كلام الله عذاب القبر البعث لو لا تعطي بالشهادة على مسلم إمام أحمد يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله أهل السنة مركم حال لو بحيه مدعى وحال لو بحيه لتمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يركضنا وقديم شيء شيء وهو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أهل السنة أي أهل الطريقة النبوية والجماعة الجماعة اشتقاق هذا اللغوي والتعب وهو مشتق من الاجتماع حلقة وتعلي كل في يرسل ما شاء وحاري عكس وتعلي كثير في ذات فرقبة sidaas ayaa kelmadda macnaheedu waa saalad laakiin qoomkii mujtamiciinta ahaye kulmay laftooda ayaa aljamaaca loo bixiyey siduu tilmaamay sheikh lislaam raximahullah ahlu sunnaha marka waxaa la yidhahdaa ahlu ljamaaca waxaa ahlu jamaaca loo yidhi liannahum ijtamacuu cala sunnati nabiyi calayhi salaatu wasalaam tajmacuhum sunna wa tufariquhum albidac sunnada ayaa jamcinaysa bidcaduna waa kala tafriiqinaysa على السنة يوالون وبها يعادون عدة خيرية سنة عدة علابية سنة خلافية علابية قرب كلمة وقد كلام قد كستوى حواليان موالات كيس ومعادات كيس حضورين تيسا يعلابين تيسا وحسين تيسا يحواليان وحدين تيسا أمان تيسا يبلعين تيسا asal uga dhigo waxaana nusuusha munasalka ah oo ah sunnada calayh salaatu wasalaam fa huwa min ahli lbidac alkhaarijiina can sunnati waljamaca siduu leeyahay sheikh lislaam raxmat ullahi calayh aljamaaca axaadiis fara badan ayay ku soo aroortay lafdu ljamaaca oo rasuulku calayh salaatu wasalaam uu ku sheegay waxaa ka mida qowluhu halaatun laa yagilu calayhina sadru muslim إخلاص العمل لله ومناصحة أولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تسوط من وراءهم أخرجه أحمد في المسند لزوم جماعة المسلمين يا رسولك عليه الصلاة والسلام أو كنت المام كذلك رسولك عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شد شد في النار umadda nabi maxamed ilaahay baadi ku kulmin maayo gacanta ilaahayna waxay la jirtaa samaacada qofka waxa weeyaan xaqa kelidii gooni uga baxaana naarta ayuu ku keliyeysan tirmidi abi daawud baa wariyey kadalika rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi aljamaacatu raxma waalfurqatu cadaab jamaacadu waa naxariis furqaduna waa cadaab waxaa kaloo yidhi rasuulku alayhi salaatu wasalaam وأنا أمركم بخمس كلمات وحن ينفر يا شنك المدود أمرني الله بهن وإلى عيه فرد الجماعة ويتكوى جماعة من الألتاب وأعطي رسولكم من فارق الجماعة فإنه يموت ميتة, ميتة جاهلية قد جماعة الجاهلية وقد حاوته بمن يا دمشق جاهلية أحمد جاء صوتاري كذلك وغير رسولك عليه الصلاة والسلام من كره من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان الشرة مات ميتة جاهلية متفق عليه ninka imaamkiisa iyo xaakimkiisa ka arka waxaanu jeclayn ha sabro waayo qofka suldaankii ka baxa taako in laag wuxuu dhintay dhimasho jaahiliya waxaa kaloo rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam qof muslima dhiiggiisa inaanu xalaal ahayn ilaa saddex midkood inuu sameeyo mooyaane waxaa ka mid ahaa walmaariqu min addiin altaariku liljamaaca xadiidka bukhaari baa soo saaray can ibni mascuud kadalika xadiidka xudayfa oo dheeraa waa garanaynaa ورسولك عليه الصلاة والسلام يقول تلزم جماعة المسلمين وإمامهم حجوازينك جماعة المسلمين في إمامكم جماعة كسر ورقي حديث رسولك عليه الصلاة والسلام أهل العلم لك تبتر أي كسر اليوم تفسير كذا علماء أقوال بيكير عدين أقوال شاتي وأنا مستهر من عين مسبورين عين بل حقيقة وحوي أن سوافقي aqwaashaasi waxaa sheegay xaafid ibnu xajar wuxuu ku sheegayaa fatxiga jiska saddex tobnaad safxada saddex boqol iyo lix iyo toban imaamu shaatibina wuxuu ku sheegay raximah allah fi kitaab اlictisaab jiska labaad safxada laba boqol lixdan iyo saddex aymo kalena waa tilmaameen waxaana aqwaashooda isugu imanaysaa jamaacada xadiidka nebiga ku soo aroortay calayhi salaatu wasalaam inay laba macno u yahay waa mid saddexaad aanay lahayn in jamaacada looga jeedo muslimiintii ida istamacuu calaa imaamikum muslimiintu markay ku kulmaan in xaakimo muslima u taliya xaakimka iyo muslimiintaa kale iswatay ay u talinayaan waa jamaaca weyn waana saa uu leeyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ha ka bixina jamaacada macnaa muslimiinta iyo xaakimkooda xuruufha ku samaynina wixii dhibaato aad ka aragtaan nau sabra naseexadana ku dadaala waana tabaan leeyahay xudayfa haddaanay jamaaca jirin ka war fain lam yakun lahum jamaacatun walaa imaam haddaanay jamaaco iyo imaam lahayn ka war macnaa haddaan muslimiintu xaakim ay ku ururaan isagoo kulmiye isugu yimaadaan aanay lahayn ka war ilayya tactazib tilka alfiraqa kulah mar haddaanay lahayn xaakim ururiya oo muslimiinta ay hoos yimaadaana firaq ay u qaybsameen mid waliba ay xukun doonayso wadaa uga martaba firaqaasi ka fogow mu leeyahy rasuulka calayhi salaatu wasalaam axjaab mutanaaxira markay noqdaan jamaacada macnaheeda wada wuxuu noqonayaa maa calayhi ahlu sunna in looga jeedo waxa ahlu sunna ay ku dulsugayen oo min alibtidaa watar min alibtidaa wa tarki alibtidaa in la raaco sunnada rasuulka bidacana waxa weeyaan laga tago jamaacadu marka waxay noqonaysaa bimacna alxaq xaqii bay noqonaysaa jamaacadu macnaha labaad markaynu eegno jamaacada macnaheeda hore markaynu eegno waa la waayi karaa oo waxaa dhici karta muslimiinta inay soo marto xaalad aanay lahayn jamaaco iyo imaam laakiin macnaheeda labaad markaynu eegno xaqii iyo raacitaanku sunnada rasuul lama waayi karo mar walba isagu waa qaa'im wey oo laa tazaalu taa'ifatu min ummati waa kala rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka labada macno ayay isugu soo ururaysaa aqwaasha lagu yiri jamaacada in macnaha labaad jamaacada loo isticmaalo saxaabada ayaa xataa caddeeyey oo jamaacada loo isticmaalo bimacna alxaq ibn mascuud wuxuu dhahay jamaacatu maa waafaqa alxaqa wain kunta waxda jamaacadu waa wixii xaqa waafaqad kelidaada ada aasili ina jamaacata maa waafaqa alxaq ina jamaacata maa waafaqa taacata allah buu mar labaad وهكذا معاذ بن حماد إذا فسرت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسر إذا فسدت عفوا إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ هذه بكي مسلمين تعرف هذا انت عارف تهادون حد يا في زمن النبي والصحابة كعب مقرطن الليل kelidaada ada aatiga adiga ayaa markaa jamaacadu noqonay xaqi bimacna adiga ayaa masalaya sidaasoo kale ayaa ibnu mubaarak markii la weydiiyey jamaacadu waa maxay uu yihi waa abubakar iyo cumar markaasaa la yidhi abubakar iyo cumar saa kuwa dhintay markaasuu yihi waa fulaan iyo fulaan markaasaa lagu yihi kuwaasina waa dhinteen markaasuu yihi waa abu xamza abu xamza zukari jamaaca abu xamza azukari ayaa waxa weeyaan jamaaca ah bimacnaa isaga ayaa maanta xaqii raas u ah oo masalaya looga badanaya baqawi baa ku sheegay bisharxi sunna aqwaal badan baa almuhim jirto alisalaf oo cadaynaysa aljamaca in loo isticmaalo bimacna alxaq ama jamaacada in loo isticmaalo macaanidan xaadidka iminka soo darisay aljamaca alislaamiya jamaca jihaad jamaca tabyir jamaca fulan jamaca waxa weeyaan hadi kullaha waa waa istilaaxaat xaadisa wey sidaa awgeeda xaadisa rasuulka lafdi jamaca marka kusoo arooro laguma dafiqi karo iminka alfaadan jamaacada la isticmaalayo waana baatil lafdigii aljamaaca ee labadaa macno tusinayay in la isticmaalo macaani kale oo bal waxa weeya laga yaabo inay dhaawacayso labadaa macno ee uu tusinayey ahlusunna markaa labada macnoo marka la eego waa ahluljamaaca oo haddii muslimiintu ay leeyihiin xaakim iyo weliyi amrin u taliya oo muslima wain jaara waalama ka bixi maayana seefu qaadan maayaan bal yasbiruuna wayansaxuun way sabrigaana way naseexaynayaan wayutiicuuna fi lmacruuf wayatabara'uuna min almunkar wixii macruufa waa ku arjeexayaan wixii munkarana waa ka dil noqonaya macnaha marka la eego waa ahljamaaca macnaha labaad marka la eego bimacna alxaqna iyaga ayaa ahljamaaca liana mutamasikuuna bilxaq ahlubida macnaha labada macna jamaacada ay leedahay midna wamay taxqiijin oo toora haddii la eego ahlubidac kulluhum waa khawaarij ahlubidac oo dhan isu wadagee waa khawaarij فهم خرجوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام أولا سنة النبي كبحة ثانيا وحويا أهل البدع كلهم عن بكرة أبيهم وحويا يعتقدون السيف وحويا من سيئين حتى المرجع وصبح مذهبهم عن الجرم وحويا أو نطعم المس أي حتى المسنة الخروج على الحكام واسكوها تقتين طاب ركا إيه معناها لبعضنا التمسك بالحق البدع يا كتبي يقول الشيخ السبعة الجزائرية عقلية السنة وهو اعتقاد تاسع الفرقة النازية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة من سنتها والإيمان بالله هو ومن رمي الله وملائكته لرمية ورسله لرمية والبعث لرمية بعد الموت والبعث soo noolayntii la soo noolaynayo khalqiga bacdalmowt dhimashadooda dabado la rumeeyo waxaa nusaqa qaarkood ku yaala walyowm alaakhir waxaanaad moodaa labaduba inay sax yeen leanna waxa weyan xadiidka rasuulkana calayh salaatu wasalaam labada lafdiba waa ku saaro fii bacdi riwaayaat walbacti bacda almowt wa fii bacdihaa walyowm alaakhir iyo waliimaanu iimaankii weeyaan bilqadari la rumeeyo khayrihi iyo washarihiba waxaa sheekhan ku bilaabay muctaqadka ahlusunna waljamaaca arkaan liimaan inuu muctaqadkoodu yahay arkaanta iimaanka waa usuushii ictiqaad caqiido kastaana arkaanta iimaanka ayuun bay ka farcana jamiicu abwaab lictiqaad تتفرع عن أركان الإيمان الستة وحيتفر عنها أركان الإيمان اللحدة فهتتفر عنها تعرف إدعى المدو حديث كان كتبته إلى أكثر لغاية مثل أركان الإيمان سلمانية وعقلها يكون البنين كريم كلا وحواليان أي سنوين أي مدى وكم بهاي المروز رحمة الله عليه وكذلك جرى على ذلك شارح طحاوية خارج الفوز شيخ العراق ترتيب للتعذيب كسمية تحاويها وحكود البنية حديث كان أركان الست أركان الإيمان الست أركان الإيمان تقول اللي انتهى رسولك عبد عليه الصلاة والسلام مرة ستة وابن سؤال السبيل والدين راعي من الإيمان وإلى الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره حديث مسلم ده وروايته صحيحه عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب كذلك جاء من حديث ابي هريره عند مسلم باللفظ كان رسول الله يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله من الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر الآخر وأخرجه البخاري عن أبي هريرة لفظ حويان كادم به وإمام مسلم ولنا يوافق وإليه من دونك تعريف كإيمانك هي مباحثة قطع الإغرائينا في آخر واسطين وقلنا مباد بينوك بعد شيخ الإسلام لا توحى لك ويأتي الإيمان إيمان الإيمان بالله محل وغطي الإيمان بالله وحل وغطي لأمرك الإيه أن تؤمن بالله الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء وعطيه رب أنا بعد من شيء لعيني يا شيء في التردد ومليكه وخالقه كل عاية أبوريني وأنه لم يستحق وحده أن ينفرد بالعبادة إن المنتهي رهين ياي كالكريم وحويان متوسع عبادين بقع له وأنه متصل بصفات الكمال كلها إن ياك كنت سوى صفات كما يسيرك أمامكم المنزه عن كل نقص وأنه لم الزهية ولم طهيرية محسان لعيبك إذا الإيمان بالله معناه وحويان والتوحيد الإيمان بالله معلوم في حواليان توحيدك هنا تنحوميت توحيد الربوبية هي توحيد الالوهية هي توحيد الأسماء والصفات فبدأ لماذا يدعي مركة لو نعضاء الإيمان بالله وحا وصف من يأثر على الموت هنا تنحوميت إلهي وشوف كده سرطان كده هنا تنحوميت رب لماذا وعين إلهي عين وقت الصعب وري إسكالة معمولنا إنه من سيد أهمني سواء الكريم إلى الحق لي فأفراده ومن سيد أهمني إيسا يصفاتي إلهي سبحانه وتعالى تلكان كنت وحيما تسنى فطرة التقدار ما من مولود إلا ويولد على الفطرة على الغيب على أمك الصلاة بلا يسوى إلهي سبحانه وتعالى ذرتنا الضرانية عبد الله مكسونية شرعية الحس درس انت هو المقصود هلال تلتاتي وعشاء خوري رحمة الله عليه قلب تلماني الإيمان بالله وانت عن خير جعلتني انه ايمان كما جاحبت في الجواب ده بسيطة رجوالنا وانا رأيك في لوان ورميشة رأيك ان انت روح الوقت الى الاعتقاد الجازي عبد الله قال لكم عطوكم عطوك بأن لله خلق إلى علم الله إلى خلق يقال له ملائكة خلق إلى ملائكة وموجودين مخلوقين كوترة ولا أبوري من نار ولا أبوري وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم وأنهم قائمون بقضائته التي أمرهم الله بالقيام بها إلى علم أنا عاتير شقونك إلى علم سبحانه وتعالى كوككم مني كملائكة rumaynta la rumaynayo alladay noqonaysaa laba wey iimaan guud oo malaa'igta guud ahaan aad rumaysa cid laynoo magacaa kuwa laynoo magacaabiyo kuwa laynoo magacaabinba kuwa la sifayo kuwa la sifaynba فإلهي سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ماذا آمن رميس ملائكته الرمية هو كفر وما يكفر بالله وملائكته وكيلاهيه فإلهي كنت قالوا ملائكة ملائكة لو قالوا وقالوا ملائكة الرموة كريتان كودا يوحى إلهي ما بشري كريتان كودا الدنيا أنا والدنيا الدنيا إلهي سبحانه وتعالى ورثي abuurkooda ku saabsan ilaahayna subxaana watacaala sifaadkoodaas in yar buu inooga sheegay waxaa sifaadkoodaasi ka mida ilaahay inoo sheegay in malaa'igta la abuuray nebi aadam horti waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati innii jaacilun fi lardi khaliifa ilaahay malaa'igtu la hadlaya uu leeyahy dhulka ayaan ku abuuri doona khaliifa dhulka ayaan khaliifo ku abuuri doonaa macanaa mid dadkii kahor khalqigii ka horeeyey u gabaal mara isagu maaha inuu khaliifa lilaahi yahay mid ilaahay dhulkiisa uga naayo maaha macnu macnaa soo baai maadada laga abuuray malaa'igta rasuulkaan markaga calayhi salaatu wasalaam kama fi xadiisi caaisha waxay waxa yihi rasuulku khuliqat almalaa'ikatu min nuur malaa'igta nuur baa laga abuuray waxaa sifaadkooda ka mida inuu ilaahay awood u siiyey inay isu yeelaan qaabab kala duwan oo maryamo waa kuwa ugu yimid fi suurati bashar واذكر في الكتاب مريم إذ انتبهت من أهلها إلى آخر الآيات وفعالي أي موضوع صومنا مركو جبريلي حديث كيني كان آخرين نبي جبريل الصغر سورة مليح سنة مدوة مريع على عبد أي رسول كريم عليه الصلاة والسلام للصحابة جربي الله يسير أن ظهر جاء الملائكة رسلا أولي أجنحة رسولكم عليه الصلاة والسلام وقت المعاملين وأركيد جبريل ولا 600 جناح ليح بقل وحويان بعض ومد ولدا وكيادا وكاتبه وأودية إلى يوضع عبده سبحانه وتعالى ملائكته إلى يهين كوا قرص بدن جمال إلى يوكما ما يستيق ذو مرة فاستوى سوء إلى مرة مرة واحد علمان ولادين أي ذو منظر حسن ويمعنين ومدري وحويان على التسي عن قلوب بدن ذو قوة نوالي لغدا قولنا اسمة عروة يعني دو على رنكرا وذو قوة وذو منظر حسن ذلك أكثر نوع من كسراهان مقرر ملايكين قلوب بدنيه رفي الكوح ويان دمركي gabadhii nebi yuusuf xumaanta ka doontay suuqa u galay dabeeta ay doontay inay iyagaba suuqa u gasho waxay yidhaahdeen in haada ilaa malakun kariim yana waa nebi yuusuf walahi kani bashar maaha maa haada bashara in haada ilaa malakun kariim kani bashar maaha waa malak sharaf leh manaa quruxdiisay ka yeelan waxay leeyihin bashar quruxda ma yeelan kareen waa malak malaa'igtu inay qurux badan tahay ayaa markaa indalbashar muqarab istaa marka hore oo sugan malaa'igta laguma sifeeyo lab iyo dhadigniyo midnaba malaa'igtu waa labna labada waa dhadignaba ma odhanay dadkii doonay inay mas'aladaas ku dhex galaana ilahay waa ku inkaro ilahay wuxuu yidhi وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم malaa'igtii addoomaha raxmaanka ahayd bay yidhaahdeen waa waa dadig oo markii la abuuray inay ogaayeen goodjoog ka ahayd fatuktabu shahaadatuhum wa yus'aluun waa la qori doonaa waxa ay ka mara kaceen waana la weydiin doonaa idan baabkaa lama jelayo kale allahu aclam malaa'igtu laa yaakuluuna walaa yashrabuun waxbana ma cunaa waxbana ma cabdaan sifaadkooday ka mid ilaahay subxaana watacaala waa ka warramay nabi ibraahim martidiisii sharafta waa iga malaa'igta ahayd falama araa aydiyahum laa tasilu ilayhi nakirahum waawjasa minhum khiifa qaaluu laa takaf ina ursilnaa ilaa qowm luud malaa'igta guryahoodu waa xagge xaggey degayn malaa'igta ayna yaskunuun fi samaa ilahay baa yatakaadu samaawaatu yatafatarna min fawqihina والملائكة يسبحون بحمد ربهم حاجة سريد بدون الملائكة مرة إلهي الله سبحانه وتعالى يقول سيديني عند الله يهيب حاجة سريد كلام فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون لا تقل إلى حاجة سريد كتب دقاوة واسمع نبس كلام tirada malaaigta garanay adraxan ka ma garan tirada malaa'igta garan mayno wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa bu ilahi subxana wataala ciidamada rabbiga ciiduma taqaano ilahi subxaana watacaala isaga ayun baa yaqaana haddaad doonto inaad tirada inaad badnaantooda wax ka ogaatana rasuulku maruu ka warramayo guriga lalabaad bayt lmacmuur ee ku yaala sabada toddobaad wuxuu yihi إذا ويدخله كل يوم سبعون ألف ملك قرقا كوحا لكم يتضباط كنا ملك مالين تستعي جلال مالين كتتضباط كنا ملك داد قلية وكبا حيا كسر نقول ما ينقوات كل يوم هو قدرات الضباط كنا داد قلية waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam samadii baad tiiqtiiqlaysay awrka marka horro mar ee ror culus oo saara soo ma rorkaasi ma tiiqtiiqleeyo wuxuqa laha an taibta inay tiiqtiiqlaysana xaq bau yeelay waayo ma jirto meel taakan la dhigo ka midi ilaa malag baa ilaahay xusayoo taagan ama rukuucsan ama sujuudsan markaa tiradooda saasoo badan magaciidood magacyadooda in yar baa laynooga sheegay sida jibriil oo kale iyo mikaaiil oo ku soo arooray fi lqur'aan alkariim sidaasoo kale waxa wey israafiil oo xadiidka nebiga ku soo arooray allahuma rabbi jibraa'iila wa mikaaiila wa israafiila malik oo khaazinu naar wuxuu tilmaamay ibnu kasiir raximahullah fi lbidaaya nihaaya khaazinu ljanana in lahaa ridwan oo axaadiisa arrinka ay ku saaro munkar iyo nakiir oo labada su-aalaha ku weydiinaya dadka fi lqabr iyagana axaadiis saxiixa ku saaro haaruuta wa maaruuta oo iyaga lagu talama laba malag bay ahaa mise laba shaydaan cazra'iil aataarta qaarkeed bay ku soo aroortay malakulmowt in cazra'iil la idhaahdo laakiin kumay soo aroorin fi lqur'aan walaa fi laxaadiisi saxiixa tasmiyatuhu bihada lism sa ibnu kasiir iley raxmat ullahi caleyh raqiib iyo casiidna maaha laba magac oo labada malagleyna waa laba sifo ay leeyihiin sida saxiixa ah samaraad baynu ka dheesaynaa rumaynta aynu rumayno waxa weeyaan malaa'igta ilaahay weynidiisaynu garanaa bal khalqigii sidaa tirooda intaa leegta iyo weynidoodi iyo sifaadkoodii ilahay maxaad u malay ilahay inu mahadnaqaynaa si ilahi subxana watacaala uu inoo ilaaliyo malaa'ig xafadaa inoo diray malaa'igtaynu jeclaanoo xidhiidhinayna cadowgoodana waa colaaminayna malaa'igtaynu soo ekaysayna bal waxaan isku dayaynaa cibaada oo khayrkaa iyo wanaaggaa lagu sheegay bal inaynu inaguna ku dadaallo ilaanad wehaysanaysaa dee oo dariiqaasi haddaad ku keliyaysato inay malaa'igtu kaaga horrayso ogow dariiqaa wanaagsan khayrkii wanaag hadday cid kaleba kugu raaci weyda malaa'igtaa kugu raaca amarka ilaahay baynu ku toosnaanayna subxaana wa tacaala markaynu junuud raxmaankaasi aragno tiradooda iyo sifaadkooda wuxuuna sheekhu intaa kadib wa kutubihi waxaa caqiida ahlusunnaa ka mida alimaanu bilkutub in la rumeeyo kutubta ilaahay subxaana watacaala uu soo dejiyey rumaynta la rumaynayo kutubta waxaa looga jeeda caqiidada go-aan oo la rumaynayo alاctiqaad اljaazi biana allaha anzalaha calى anbiyaءi warasuli liikraaj الnaasi min aظulumaati ilى الnuur inuu yahay kalaam xaqa oo kalaamkii ilaahay ah oo ilaahay kusoo dejiyay ambiyadiisa iyo rasuushiisa si dadka uga saaro mugdiyada uu ugu saaro nuurka alimaan bilkutub wuxuu koobsanaya da ina rumeeyo inay tahay min cindi illah calaa rusul illah in ilaahay soo dejiyo rusulisa soo dejiyo inay tahay kalaam ullah laa kalaama hayri hadalki ilahay inay tahay oo hadal cid kale ku hadasho aanu ahayn ilahay yatakalama biha xaqiiqata waxaa soo gudagelaya alimaan bilkutub dee in la rumeeyo la ictiqaado sharaaicda ay xambaarsan tahay ummad kastana kitaabkeeda inay rumayso ku dhaqantay in waajib ku ah kutubtaasi waa ila rumeeyo inay isrumaynayso oo aanay isbeeninayn waa in la rumeeyo alimaan bilkutub waxaa ka mida in la rumeeyo inuu qur-aanku yahay aakhiruha wa afdaluha ka ugu dambeeyo uguna fadli badan falaa kitaaba bacdahu walaa mugayira walaa mubadil kitaab ka dambeeyaa ma jiro mid bedelayaa ma jiro kutubtii horada waxaan rumaynaynaa in takyiir dar sara caleyha tagyir tabdiil in la bedelay wax laga dooriyey laakiin qur-aanka taasi aanu ku dhicin ilahay baa xisbiyey inaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu laxaafiduun ama tafsiran marka loo yimaado kutubta kuwa magacyadooda noo sheegan rumaynin qur-aanka lagu sheegay sida tawraad oo kale iyo injiil iyo zabuur iyo asuxuf alati unzila calaa ibraahim wa muusa dalika alqur'aan alkariim kutubtooda rumeeyana waxaa laga dheefayaa iimaan fara badan iyo tamaraad caday warusulhu inla rumeeyo ayaa caqiida ahlusunnaha ka mid a rususha rumaynteedu macnaheedu waxa weeyaan اlictiqaad iljaazim biana allaha arsala rusula saadiqiina musadiqiin inuu ilaahay soo diray rasuul run sheegayey xagga ilahay laga rumaynayey oo anahum basharu makhluuquun rususha inay bashar iyo waa in la rumeeyo walaa yakunuuna ila min arijaal rag mooyaane wax kale inay noqon waa in la rumeeyo alimaanu birusul ladda waa laba qaybood soo horabaynu ishaaray iimaan mujmal oo ah in la rumeeyo kuwa ilaahay magacaabiyo kuwan magacaabinba waa rususha ilahay qaarna rasuulka waa uga qisooday qaarna loogama qisoon warusulan qad qasasnaahum calayka min qabl warusula lam naqsusum calayk ummad kasta deeda rasuul baa loo diray wain min ummatin ilaa khala fiiha nadiir walikulli ummatin haad walikulli qowmin haad iimaanka mufasalka ayna wax allaala wixii laynooga sheegay magacyadooda kitaabkooda qoomkii loo diray kutubtii lagu soo dejiyey waa inaan rumayno rususha waxa weeyaan magacyooda la sheegay shaacir baa gaday ku jamciye wuxuu yidhi fii tilka xujatuna minhum amaaniyat min bacdi cashrin wayabqى sabcat wahm ibriisu huudu شعyر صالح وkdا bاkفl aadm bاlmktaar qad ktm في tilka xujatna wuxuu ishaaray aayadda quraanka ku jirta fi suuraةi الأنعاam tilka xujatna ataynaha ibrahima عlى qوم نrفc daraجاaت maن نشhاء إna رbka xakيم عlيم وهbna lh إسحاq ويعقوب kula hadayna ونوxا hadayna min qbl وmin ذuryath داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل ويسع ويونس أيضا محل بشهري يوسف بشهري سديد يطبع أيها البشهري فضبع مركا شهري لعطنا قرآن كالبشهري سديد ونوكوا فضبع على سمه فضبع روح كوروا إدريس iyo yahuud iyo shucayb iyo saalix iyo dulkifli iyo aadam iyo nebi maxamed alayh salaatu salaam iyagana qur-aanka ayaa lagu sheegay ayad qur-aan oo kale mutafariqa ayaa lagu sheegay oo lagu tilmaamay sifaatu rusul waa inaynu rumayno rususha sifaadkooda waxaa ka mid a albashariya inay bashar yihiin rusul malaa'iga dee ilaahay muu soo dirin qul inamaa ana basharu mitlukum waa kaa rasuulka la falay inuu yidhaahdo alkamaalu fi lakhlaaq baa ka mida in akhlaaqdoo dhamaystiran tahay oo nabi ibraahim waxa ina ibraahima laxaliimun awaax qamu duuqaad badan oo toobadkeen iyo cibaado badan nabi muuse maxaa lagu sifeeyey ina khayra man istajarta alqawiy alamiin alqawiy alamiin waxaa lagu sifeeyey mid qawiya amiina wadkur fi lkitaabi ismaaciila inahu kana saadiqa lwacd nabi maxamed waxa wy inaka la calaa khuluqin cadiim rususha waxaa laga soo saaraa khayru naasi nasaban dadka kuwa ugu nasab iyo abtirsiin wanaagsan ansaab kariima oo rususha ilaah wuxuu tilmaamay inay yihiin min bacdi aadam inay yihiin min duriyati nuux waibrahim calayhim asalaatu wasalaam walaqad arsalnaa nuuxan waibrahima wajacalnaa fi duriyatihim alnubuwata walkitaab intii ka dambaysay nebi nuux iyo nebi ibraahim rusushii lasoo diriyo ambiyada dhan kulluhum waxay ahaayeen min duriyati haadayn annabiyeyn rusushu xor weeyaanoo rasuul addoonnimo soo maray ma jiro walaa yaliiqu maqaama nubuwa wax weeyaan inuu noqdo addoon haddii ishkaal lagu soo arooriyo lagu raado ka warran soo kii yuusuf ba la addoonsaday ad kaga jawaabaysa waxa ee ka jawaabaya qur-aanku weydiin nebi yuusuf waxaa ku dhacay wuxua nooc ibtilaa oo dee addoon daba mu ahayn ee dulman iyo cudwaanan buu arrinkaasi ugu dhacay ilaahina subxana watacala waa ka saaray markii dambe ana addoon xaqiiqo bisifa sharciya dee lagu addoonsaday mu ahayn waxaa ka mida rusha sifaad sifaadkooda almawaahib walquduraat ilahay wuxuu siiya awood mid caqliya caqli raajixa zakaa ka aan fara badan lisaan mubiin fasaaxa ilahay rususha uu siiye kadalika taxqiiq alcubuudiya baa ka mida addukuura baa ka mida inay lab yihiin oo dadigma noqdaan waxa weeyaan rusul asa jumhuurta culimada ay ku tageen ilaa dadka qaarkood baa inta abulxasan alashcari iyo qurtubi iyo ibnu xasm iyo ayaa waxay ihahdeen naagaa rasul ah nebiya ah waxay isku waafaqsan yihiin maryam inay nebiyada ay qoraan kadib inta ka socdana waa isku khilaafeen oo qaar baa yidhi naxaawe iyo saare iyo umu muusa iyo aasiye iyo kuwaasina nebiye ay bay hadeen awaanda abdillah abdulsani adaa ka jawaabaa dawaca markii lagu soo arooriyay aayadda qur-aanka ma arsalna min qablika ila rijaala nuuxi ilayhim soo ilahay mooray waxay yidhaahdeen annagu waxaan idin leenahay alrisaalatu fi rijaal bay ahayd laakiin nubuwada waa la wadaagayo dumar waxa weya nebiyaaba waa la arkay aayaddana waxay tilmaamaysaa wy rusushii nebi maxamed ka horreysay inay rag ahaayeen nebiyadii dee kamid ahadan waxay idhaahdeen annagu haddii waan haysanaa in dumarka qaarkood ay nebiy ahaayeen oo kayraayle waa waxayna ilaa ummi muusa an irdici muuse hooyadii baan u waxyey nabi ilaahay ley nebinimaduna ma wax kalaa kolka ilaahay waxyoodin maa mataa loo waxyooday muuse hooyadii raayada ka guro ka jawaabi maryamna ilaahay subxaana watacaala waa ka tilmaamay dee inuu u dirayba rasuul fa arsalnaa ilayha ruuxana fatamasala laha bashara sawiya ku jibriilka waxyiga loo dhigi jira loo dir saasoo kale ilaahay subxana watacaala wuxuu tilmaamay maryama inuu doortay id qaalat ilmalaaikatu ya maryama in allaha istafaaki waطaharaki wastafaaki calaa nisaai lcaalamiin waxaa dumarkadoo lama doorta maxay tahay de nebinimaa loo doorta saasay leeyihin saasoo kale rasuulku wuxu uhi kamila min arijaali kaiir walam yakmil min anisaai ilaa aasiya imraatu fircoon wa maryam ibnatu cimraan ragga in badan baa dhamaystiranka gaadhay laakiin dumarka aasiye iyo imraatu fircoon unbaa oo imraatu fircoon ahayd iyo maryam unbaa dhamaystirmay dee martabatulkamaal la cidda gaadha waa humul ambiyaa bay yidhahdeen mar haddii martabatulkamaal bay gaadheen dee ambiya ah waya macnaheedu waa laga jawaabo waxaa la yidhaha horta dee marka la yidhaahdo ilahay idhahdo ciddaasaan u waxyooda dee cid kasta la waxyooday nebi ma sooka ilaahay shinnidaba u waxyooday oo waxaa rabbuka ila naxl shinniduna ma nebiye ilahay soo dirayba waxyigu waa bimacna ilhaam baa dee halkan looga jeeda in ilaahay subxaana watacaala si qarsoona dadka la-aanay dhaadahay uu dareersiiyey marka horta waxyigaa kama laazimayso rasuulnimo cid kastoo ilaahay uu malag u soo diraana oo malag ilahay intu soo diro dhaado hebel u tagna dee kama dhalayso ciddaasi inuu cid nebi ay noqoto ooto waa wax xadiidka saxiixa kusoo aroortay qofka ilaahay subxaana watacaala daraaddii walaalkii u booqda isagoon ujeedo kale ka lahayn in ilaahay subxaana watacaala dariiqiisa malag uu ugu sii diyaariyo ilahay malag usoo diray nebigu intaa ku noqonaya oo diritaanka malagga loo soo diray sidaasoo kale dulqarnayn ilaahay isagoo ku caddeeyey qur-aanka in loo waxyooday haddana waxa weeyaan dee nebinimadiisa rasuulku waa ka tawaqufay saynu tilmaami doona wuxuu i garan maayo ma nebiga mise nebi maaha lafdu lkamaalla dee kama laazimayso nebinimo marka la yihi kamula leanna waxa weeya waxaa loo jeedaa uun balagna nihaayata fi jamiici alfadaail allatii linnisaa fadaaisha iyo wanaagya dumarku ay ku sifoodaan ayaa meesha u dambeysay ay ka gaadheen un baa looga jeedaa axaadiista qaarkeedna way kusoo aroortay in khadiija waxa weeyaan ay kamid tahay dumarkaa dhamayska tirmay ee khadiijana maxaad ugu dari weydeen baa laleeyahay qolaa dumarka nebiyada ah kumaydaan darin kadalika faatima inay tahay sayidatu nisaai ahli ljanna marka adilada ay daliishadeen sidaasi ayaa lagaga jawaabay nebiye ayaa jira sunnadu ay noo sheegtay sida shiif oo kale shiif nabiyullaahi shiif ibnu kasiir wuxuu yihi wakana nabiyan binafsi lxadiid aladi rawahu ibnu xibaan fi saxiixi rasuulku ana unzila caleyh hamsuuna saxiifa ibnu xibaan baa wariyey yuusuf ibnu nuun ayaa isaguna nebi ahaa sunnadu ay noo sheegtay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay nin loo xabisay waxa weeyaan yani nebi nebiyada ka mid a oo duulay dabeete qoomkiisii ku yidhi yaanu iraacin nin gabar waxa weeyaan caqdiyo weli aan la guri gelin iyo nin guri dhisayo weli saqafkii aan qaarin iyo nin waxa weeyaan iibsaday hanaman aw khalifaat ari ama geel riman oo sugaaya inay u dhalaan yaanu saddexaas aan iraacin fulaynimadaas ku badmaanay saddexdaas inay soo noqdaanna waa jeclaanaya saa ogeedeeday inay ciidanka keliya baa laga yaaba nin gawada xaggii dambe ay ku sugaysa iyo guri saqafka u saarayo manaa waxay kamid yihiin saddexda arrimood arrimaha fitnada keena wuxuu yihi فغزا فدنا من القرية حين صلى العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا markuu qaryadii ku duulay u dhawaayaybaa casarkii uu tukaday ayaa wuxuu yihi qoraxdii walaa loo xidha adiga waa lagu amray aniguna waa anigana ilaahay baa amray ilaahayow waxoogay halkaa igu hay qorax intaan gaaladaa ka ceelbeelay xadiidka axmed baa wariye muslim in nabigaa lagu sheegay xadiidka yuusha ibnu nuun uu yahay waxaa u daliila rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ina shamsa lam tuxbas ilaa liyuusha liyuusha layaaliya saara ilaa bayt lmaqdis axmed baa wariyey waxaanu ku tilmaamay alcalaama salbadaan raxmat ullahi aleyh silsilati saxiixa qoraxda looma joojin ilaa yuushuc mooyaane habeenaduu baytulmaqdis waxa wayaan ku duulugti idan nebiga qoraxda loo joojiyo waa isaga saas istimhaajka iyo istibaadkaasmi ahlucilmigu ibnu kasiir oo kale saalixiin baa jiro nebinimadooda laga shakisan yahay dulqarnayn baa kamid ah qur-aanka daahirkiisa haddaad eegto wuxuu tilmaamayaa nebinima ayuu tilmaamaya qulnaa yaa dalqarnayn marka la leeyi waxaanu ku niri dalqarnayn laakiin khitaabka noocaasi waxaa la isweydiin karaa ma khitaab mubaashira bu isaga lala hadlayay mise waxa uu ahaa biwaasitati nabiyin min alambiya saasoo kale tubbac ahum khayrun am qawmu tubbac ma nebi buu amsan buu ahay afdalku waa in laga tawaqufo waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi maa adri atubbacu nabiya am laa wamaa adri dalqarnayni nabiyan am laa garan maayo tubbac ma nebi buu amse mu ahay dalqarnaynna garan maayo ma nebi buu amse nebi mu ahay sugina mayna diidina mayna xaakim baa wariyey bayhaqi xadiidka callaamat lalbanina saxiix aljaamica ayuu ku tilmaamay khabar baa hadhay khabarna aynoo hadho wallahu aclam salaatu wasalaamu calaa rasuuli illah وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaynu ka hadlaynay aliimaanu biاrusul waxaynu tilmaanay inay jiraan dad saalixiina oo mashkuukun fii nubuwatihim nebinimadooda waxa weyaan la isku khilaafay amabase waxa weyaan shaki u galay waxaa dadkaasi ka mid ah alkhabar oo ahaa addoonka wanaagsan ee u rixlaysay safarka u galay nabiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam ilaahayna subxaanahu watacaala warkiisa waxa uu ku sheegay fii suurati ilkaaf markaaynu u fiirsanno qaabka uu dhacayo warkaasi ilaahay subxaana watacaala uu nooga warramay waxa uu tusinayaa inuu ahaa nabiyun min alambiyaa nebi ka mida ambiyada rabbi subxaana watacaala ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi fawajadaa cabda min cibaadina aataynaahu raxmata min cindina wacallamnaahu min ladunna cilma waxaan la kulnay nebi muuse iyo gulaamkiisii addoon ka mid ah addoomahayaga oo aanu siinay naxariis xaggayga ka ahaatay oo aanu baray cilmi xaggayga ka yimi waxay dhahdeen ahlulcilmigu raxmat ullaahi calayhim waxaa daahirka ah ama ka muuqda aayaddan raxmadu inay tahay raxmat nubuwa naxariistii nebinimada raxmada la leeyahay aataynaahu raxmata min cindina
وعلمناه من لدنا علما cilmigaasina inuu yahay cilmu lwaxy cilmigii waxyi taasi marka waa arrin tusinaysa nebinimadii waxaa kaloo ilaahay subxaana watacaala uu yihi qisadaa maruu ka hadlayey nebi muuse khadir wuxuu ku yihi hal attabicuk calaa an tucallimanii mima cullimta rushdaa ma ku raacaa buu yihi si hanuunka lagu baray aada wax iiga barta haddii aanu nebi ahayn khadir mu ahaadeen mid macsuuma nebi muuse calayhi salaatu wasalaam isagoo nebiya oo macsuuma oo waxyi uu ku socdo mid aan macsuum ahayn oo gafka iyo khata uu ku bannaan yahay ma aanu waxa weeyaan ka dalbeen inuu cilmi baro sidaanay isugumu dhuldhigeen safarkaa dheerna waxa weeyaan umu galeen markaa nebi muuse calayhi salaatu wasalaam markuu cilmi ka dalbay sidaa isugu dhuldhigay isugu dhiiray waxay tusinaysaa inuu ahaa nebi isagoo kala oo loo waxyoodo sida isaga loogu waxyoodo oo weliba isaga loo waxyooday cilmi dheeraada oo nebi muuse calayhi salaatu wasalaam aan loo dhiibin waxaa kaloo ilaahay subxaana watacaala uu tilmaamay arrimo cajiiba uu sameeyey khadir sida dilka waxa weeyaan uu dilay ilmihii yaraa isagoo arrinkaasi ku cileeyey ilmahaas hadduu sii noolaado inuu labadiisa waalid ku kalifi doono kufri iyo gaalnimo arrintaana waxaa ka wareeri kale oo ogaan kara nebi ka mida ambiyada leanna weliga uma banaana intuu dadka iska laayo ruuxdii nafta uu ka jaro inuu yidhaahdo waxaa lagu tuuray baalkayga ama waxaa qalbigeyga kusoo duushay inuu waxaayo waxaa samayn doona waxaa kaloo rabbi subxaana watacaala uu ka warramay markuu tilmaamay arrimahaasi uu sameeyey inuu yihi raxmata min rabbik wamaa facaltu can amri waxaas waa naxariis xagga rabbigaa ka ahaas macnaa waxyu min allah wamaa facaltu can amri arrimahaasina umaan samaynin waan xaggeyga ka yimi waa amar rabbi subxaana watacaala markaa inuu nebiga ayaa arrimahaas ayna tusineen waxaa si fiican uga hadlay alcalaamatu shinqiitiyu raximah llah fii tafsiirihi adaa lbayaan markuu fasirayo aayaadka kadalika ibnu kair raximah llah fii kitaabihi albidaaya wanihaaya jiska koowaad saxada saddex boqol iyo lix iyo labaatan ayuu ku tilmaamayaa xujubka iyo waxa weeyaan adiladaas hadaynu casharkii hore intaas uga baxno wuxuu yihi sheekhu raximah llah والبعث بعد الموت waxaa ka mid ah ahlusunna waljamaaca caqiidadooda rumaynta la rumeeyo basaaritaanka laysa soo saari doono geerida dabadeed albachu laba arrimood baa loogu isticmaalay fi luga bimacna alirsaal waa lagu isticmaalay fi luga iyagoo irsaal looga jeedo walaqad bacatnaa fi kuli ummatin rasuula bacatnaa bimacnaa arsalna waxaa kalo luqa ahaan loo isticmaalaa bimacnaa altaxriiku walisaara dhaqdhaqaatista shayga la dhaqdhaqaatiyo bacsi waa la yidhaahdaa sa awgeed ba waxaa la yidhaha bacadtu lbaciira fanbacasa hawrkii baan dhaqdhaqaatiyey oo aan la jamcay inuu kaco markaasi ayaa u dhaqdhaqaatay oo uu istaagay fi sharcina bacsiga waxaa looga jeedaa alixyaau bacda alimaat dhimasho iyo dilitaan la dilay cid nooleyd marka hore in haddana lasoo nooleeyo uma bacatnaakum min bacdi mawtikum buu ilahay yihi subxaana watacaala bacatnaakum ee axyaynaakum waanu idin soo noolaynay dhimashadiina iyo geeridiina waxa weeyaan dabadeed alimaanu bilbacdi bacda almowt waxa uu koobsanayaa in la rumeeyo war kastoo ilahay kitaabkiisa uu ku sheegay ama rasuulku uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam
oo uu ka sheegay arrimaha dhici doona geerida dabadeed laga bilaabo mawdka fitnat alqabriga cadaabka iyo naciimka qabriga kadalika albacthu walxashru urin dadka lasoo ururinaayo soo nooleynta lasoo noolaynayo alsuxuf walxisaab xisaabta iyo waraaqaha loo fulin doono miisaanka xawdka asiraad ashafaaca aljanna